barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyemyada geeska afrika iyo weliba caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga iyaga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana koo iyo tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadaheynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddayada duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a magaalada cadaado oo si iskaa waxuqabsa ah dhallinyarada halkaasi ku dhaqan ay u sameeyeen ololo ay kor ugu qaadayaan bilicda magaalada sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan xilli roobaadka iyo sida dadka beeralayda ah uga faa'iidaysan karaan
saaka hadda waa ujeeddaan waxaannu ka howlgelaynaa magaalada cadaado waa dhallinyaradii deegaankan oo isku xilqaantay inay deegaanka bilicdiisa soo celido barihii u dambeeyey waxaanu wadnay olole ka dhanaa dhallinyaradu inay kacdo dalkooda quruxsato dalkooda dhistaan
kaalmihii heesa ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
warbixin ku saabsan shabakadda xiriirka bulshada ee facebook oo milkiilaheeda maalintii shalay su-aale lagu weydiiyey koongareeska maraykanka iyo xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dalka maraykanka ayaa salaasadii shalay xulufadiisa la yeeshay wadatashi ku aadan suurtagalnimada fidinta tallaabo dhanka militariga arrintan oo daba socota dareenkii ka dhashay weerarkii u dambeeyey ee hubka kiimikada loo adeegsaday islamarkaana lagu qaaday magaalo ay gacanta ku hayaan mucaaridka dalka suuriya hitan nurit oo ah hafayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ka hadashay suurtagalnimada tallaabo militari ayaa tidhi waxaannu eegaynaa jawaab isku dabaridan wax kasta ayay jawaabtaasi noqon kartaa madaxweyne donald trump ayaa isna ka digay suurtagalnimada jawaabta weerarkaasi oo sabtidii ka dhacay bariga magaalada quuta taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan afartan qof
aqalka cad ayaa shalay sheegay in madaxweynuhu leeyahay awood uu ku eriyo dembi baaraha gaarka ah ee loo magacaabay inuu baaro xiriirkii ka dhexeeya ololihii madaxtinimada ee trump iyo ruushka saarahaaka bisandres ayaa u sheegtay wariyaasha in talo lagu siiyey inuu madaxweynuhu eryi karo dembi baaraha gaarka ah mar ay wariyaashu weydiiyeen awoodda madaxweynaha ee ah inuu bal eryi karo robert muller sharci yaqaano badan waxay sheegeen in madaxweynuhu uu tallaabadaasi qaadi karo haddii uu usii maro ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud rod rosentin oo isagu diiday inuu tallaabadaasi qaado tiro sharci dejiyayaal dimuquraadi iyo qaar jamhuuri ah oo ka wada tirsan koongareeska ayaa ka digay in madaxweynuhu qaado tallaabo uu ku eryayey muller ama rod rosentin taasoo abuuri karta xasarad dastuuri ah
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanu idinleyna halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee v o a haatana cadaado dhallinyaro iskood isku xilqaamay ayaa magaalada cadaado ka sameeyey ololo nadaafadeed oo ay sheegeen inay ku soo celinayaan bilicda magaalada islamarkaana ay kaga hortegayaan inaan cudurro ka dilaacin xilli roobaadka dhallinyaradana meelo kala duwan iskaga kala imi ayaa ololahan ka sameeyey qaybaha ay magaaladu ka kooban tahay waxaana warbixinta arrintaa ku saabsan magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq iyadoo la gudagalay xilli roobaadkii guuga islamarkaana ay jiraan goobo badan oo qashin uu yaalla ayaa qaar ka mid a dhallinyarada degmada cadaado waxa ay bilaabeen olocolo nadaafadeed oo qashinka looga qaadayo gudaha magaalada cadaado dhallinyarada waxbaratay ayaa hormuud ka ahaa ololaha qashinka looga qaadaya xaafadaha magaalada cadaado waxaana dhallinyarada ay sheegeen inay sii wadayaan la dagaalanka qashinka cabdinuur cilmi jiir oo ka mid ahaa dhallinyarada ayaa tilmaamay in dhallinta cadaada ay u soo baxeen la dagaalanka qashinka oo xilli roobaadka ay suurtagal tahay inay ka dhashaan xanuunno saake waxaan ku soo qaadnay oloole nadaafadeed deegaanka si aad u jeedaan dhallinyaro iskoo isku xilqaantay oo ka socota deegaanka cadaado waxaad dareemaysaa dalka haddii qof walba ahi uu ku talagalay inuu wax un ka qabsado wax badan baa la qaban karaa hadda waxaad ujeedaa saaka halkii saacan waxaan bilownaa nadaafad waxaan ku tegaynaahi magaalada geesaheedoo dhan n qof walbaahi dalka asagaa iska leh dalkuna wuxuu u baahan yahay dhisasho waa su-aasha kaliya in la isweydiiyo u baahan dalka yuu dhisasho uga baahan yahay dadku uga baahan yahay dadkiisa marka waxaad moodaahi shaqadaani inay tahay shaqo macquul ah dadkaanina waxay rabeen dhiirigelin iyo baraarujin mar allaale iyo mar kastana haddii sidaanoo kale loo dhiirigeliyo waxay ka dhigan karaan waddankooda waddan dhala ah wadamada hore marna ayaga gaarsiisan kara axmed gubaad ayaa sheegaysa inaysan jirin cid ka gacan siisay dhallinyarada ololaha la dagaalanka qashinka waxaan ku tali jirnaa waxay tahay inaan nadaafadda iyo bilicda magaalka aan soo celinno waxaan nahay dhallinyaro isxilqaamayaal ah oo u istaagay iskood oo wax fan iyo wax aan maxayhato dad kale ku caawinayn waxaana u istaagsanaa waxay tahay inaan bilicdeena iyo magaalka iyo magaalka galmudug oo dhan aan soo celinno hadda waxaan ka bilaabnaa ololahan maxayhato cadaado marka waxaan rajaynaynaa maadaama dowladdeena iyo dadkeena inay iscaawisadaan oo waxaan rajaynayaa dadka oo dhanna ay ku baraarugaan inay iscaawiyaan oo wax aan qabsanno intiina kalena waxaan rajaynaynaa inaad ku dayan doontaan xasan salwe ayaa sheegaya in dhowaan uu cadaado ku soo laabtay islamarkaana dhallinyaradu ay ka qayb qaadanayso wax walba oo deegaanka muhiim u ah
saaka hadda waa ujeeddaan waxaannu ka howlgelaynaa magaalada cadaado waa dhallinyaradii deegaankan oo isku xilqaantay inay deegaanka biracdiisa soo celido berihii u dambeyday waxaanu wadnay olole ka dhanaa dhallinyaradu inay kacdo dalkooda quruxsato dalkooda dhistaan marka aad iyo aadaan ugu gugaabinaynaa anugu mar dhow xamar aan uga imid waxaanu rabnaa inaan maaragtay intaan inta joogno aanu magaaladan bilicdeeda ka shaqayno horumarkeeda ka shaqayno nabadgelyada laftirkeedu aana faraha ka laaban aan xoogga saarno wallaahi aad baan u soo dhoweynaya dhallinyaradii magaalada waa nimankaan nimankii maaragtay dhallinyaradii yararka ahaa iskuulladii iyo maaragtay ii sheeg qof allaal qofkii maaragtay haminayay inuu magaaladan bilici ka qayb qaato saaka waa soo baxay looma kala dhimana meeshan keliya maahan dhowr goobadaa saaka qashinka laga qaadayaa saaka waxaan rabnaa ilaa adigu dhowr meelood inaan qashin ka qaadno kadibna maaragtay ii sheeg waxyaabihii kaloo loogu gudbi karo balanbi ahaa inaan maaragtay aan sii tiigsan haddii u ilaah yidhaahdo waa markii ugu horraysay oo dhallinyara isxilqaanta ay cadaado ka bilaabaan oloolo nadaafadeed iyadoo la gudagalay xilli roobaadkii guga waxaana jira goobo badan oo qashin uu yaallo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal milkiilaha shabakadda xiriirka bulshada ee facebooka mark shugasberg ayaa toddobaadkan su-aalo ad adag lagu weydiinaya koongareska maraykanka su-aalahaasi ayaa waxay la xiriireen xogta dadka shabakadda adeegsada iyo sida ay shirkaddu u ilaaliso warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere shabakadda facebook waxaa hadda si joogtaa u adeegsada dad gaadhaya laba bilyan iyo laba milyan oo qof facebook waxaa la aasaasay bilowgii sannadkii laba kun iyo afartii sida uu sharxayo beder jimcaale oo maadada teknolojiga macluumaadka amaba i t ga ka dhiga jaamacadda cincinnati ee gobolka ohio
facebook wuxuu bilaabmay february february shanteedii labadii kun iyo afartii waxaana bilaabay ninka la yidhaha mark siberberg iyo iyo nin kaloo ay roommates ahaan jireen oy wada deganayeen markay deganayeen jaamacadda la yidhaha harvard university facebooka ka horna mark wuxuu lahaa website kaloo la oran jiray face mash marka kii kaasu kaasuu kasoo bilaabmay kadibna facebook isaga iyo ninkan kale ay wada deganayeen sameeyeen intii horena wuxuu ku koobnaa marka hore iyaga iyo jaamacadda la yidhaha harvard university ay dhiganayeen kadibna dhinaca boston area iyo jaamacadaha ivy league ah areada ku yaal buu ayuu ku siifaday adugu markaa markii laba sannadood dabadeed two thousand sixkii ayaa markaa qof walba access u helay inuu email email lihi inuu inuu account ka samaysan karayo ama uu memberka noqon karayo facebooka yoolka mark zuckerberg iyo dadka ay shuraakada yihiin waxa uu mar walba ahaa in dadka adeegsanaya ay yihiin ra'sumaal iyaga dartoodna maal lagu helayo iyadoo xaysiisku uu arrintaasi salo yahay hase yeeshee waxaa dhinaca kale aad uga faa'idaystay ololayaasha siyaasadda iyo kacdoonnada bulshada waxaa jirtay in gugii carabta wixii la odhan jiray carabta spring markii hore tunisia ka bilaabmay qolada tunisia ka bilowday twitterka ayay isticmaalayeen oo ah another social platform oo kale laakiin kacdoonadii ka kacay masar iyo weliba libya waxay isticmaaleen facebooka oo dadkii kacdoonada waday ay ku wada xidhiidhayeen waxaa intaa dheer in president obama doorashadiisii labaad isaguna uu aada u isticmaalay gugaas carabta iyo doorashadii obama ma ahayn kuwii ugu dambeeyey ee shabakadaha xidhiirhka bulshada sida facebook loo adeegsado iyadoo si cilmiyeysan dadka shabakadan adeegsada loo abbaarayo ayaa waxaa facebook kaalin weyn ka qaatay doorashadii ay britain kaga baxday midooda yurub iyo tii madaxweyne trump uu kaga guulaystay haweeneydii la tartamaysay ee hillary clinton sida uu sharxaya cabdalle macalin maxamuud oo ah maamulaha guud ee macadka technolojiga ee global net kaasoo muddo dhowr iyo toban sanaha ka furan magaalada london ee dalka britain
runtii facebook hadda haddaan gaar ahaan usoo qaato waa shabakada ugu weyn oo arrimahan doorashada markaan ka hadlayno saameyn weyn macnaha ku yeelatay gaar ahaan waxaa aada loo hadalhayaa electionkii doorashadii ka dhacday ingiriiska ee ahayd brexitka inay saameyn weyn ku yeesheen sidoo kale electionkii hadda u dambeeya ka dhacay maraykanka inay saameyn weyn ku yeesheen intaa keliya maaha laakiin hadda waxaa la leeyahay xisbiyo badan oo ka dhisan adduunka ayaa waxay daraasaad ku hayaan saameynta noocan oo kale ah ay yeesheen labadan doorasho in iyagana ay ka faa'iidaystaan so taasoo keenaysa inay soo baxaan shirkado kale oo iyagaba ganacsigooda uu yahay in ay qaataan wax loo yaqaan macnaha big data big data waxaa laga wadaa informationka faraha badan ee ah digitalka ee dhex daadsan shabakadahana haddaan isticmaalno in laga faa'iidaysto si dadka macnaha loo gaaro oo loo beegsado oo marka electionka u yimaado kale macnaha saameyn weyn lagu yeesho saameyntaas weyn ee dadka lagu yeelanayo waata uu sababteeda mulkiilaha facebook mark zuckerberg shalay aqalka sanadka u hortegay maantana aqalka hoose oo xubnihiisa u hor fadhiisanayo waxa ugu weyn ee wax laga weydiinayaa waa shirkad ku taala dalka ingiriiska oo xogta dad malaayiin gaadhaya u adeegsatay arrimaha doorashada maraykanka shirkaddaasi oo lagu magacaabo cambridge analytica waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu haysto cambridge analytica waxaa ka mid ahaa in ay sameeyeen app loo yaqaan this is your digital life appka wuxuu u helay access ama uu galay ilaa saddex boqol oo kun qofood macnaha profilekooda oo si toos ah ay dadka ay u isticmaaleen uu ku xurmay macnaha profilekooda hase yeeshee dadku ma aysan ogeyn appka inuu access u helayo ama uu gelayo dadka asxaabtooda ah ee profiladooda marka taa ayaana keentay in saddexdaa boqol kun ee qofood laga sii gudbo oo loo sii gudbo ilaa iyo in ka badan siddeetan iyo toddoba milyan oo profile oo lagu qaatay informationkoodii iyo wixii kaleo macnaha ay ku haysteen facebook taasoo keenta hadda fadeexadan aad iyo aad u weyn oo ilaa hadda socota oo dhibaatada weyn ay ka taagan tahay cabdalla macalin maxamuud ayaa sheegay in laga yaabo in arrintu ayna shirkadda cambridge analytica oo keliya ku koobnayn intaan ognaha keliya waa cambridge analytica laakiin waxaa laleeyahay waxaa jiri kara waxyaalo badan oo dhacay ama hadda kadib soo bixi doona oo laga aamusan yahay waayo hadda arrintan oo kale markay dhacday waxay ogaadeen facebook macnaha twenty fifteen ama laba kun iyo shan iyo tobankii laakiin way ka aamuseen oo ma aysan soo bandhigin ilaa hadda fadeexadan ay soo baxdo dibadda ay timid marka waxaa aada la isweydiinaya oo hadda su-aalaha soo noqonaya ay ka mid tahay ma jiraan macnaha fadeexado kale oo soo bixi doona ma jiraan waxyaala hadda dhacay oo facebook ay og yihiin oo weli ay ka aamusan yihiin dadka qaarkood sida kuwa bulshada maraykanka magac ku leh ayaa iyagoo ka gadoodsan wixii dhacay iska xidhay bogogii ay ku lahaayeen shabakadda facebook hase yeeshee inta ku hartay ayaa iyaguna ka walaacsan waxaa macluumaadka iyaga laga hayo lagu fali doono sida uu mar kale sharxayo beder jimcaale arrin hadda aada u weyn oo sanadka iyo howsku labadaba ay hirana ka qabteen oo join ah oo ay wada joogaan waana concernka waxa weeye facebooka ma la aamini karaa data ma lagu aamini karaa ma la aamini karaa inaan dawlada kale aanay isticmaalayn oo aanay interference ka sameyneyn xildhibaanadana qaar baaba waxay qabaan in hadda wixii ka dambeeya ay soo jeedinayaan in shuruuc laga soo saaro oo shuruucdaas oo xanimaysa waxa facebook ay dadka la sheergarayn kartay waxaanay la sheergarayn karin dhegaysiga ay labada aqal ee koongareesku la yeelanayaan mulkiilaha facebook mark zuckerberg ayaa sii socon doonta iyadoo kuwo badan oo sharci dejiyayaasha ka midihii ay soo jeedinayaan in sharciyo adadag oo ku saabsan xakamaynta xoogta dadka lagu soo rogo shabakadaha xidhiirka bulshada oo igu horraysa shabakadda facebook oo hadda ay doodeedu taagan tahay
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay shir waxay maxaa noogu xiga
waa hagaag dhegaystayaal aynu warbixintaasi intaa kaga soo gudubno haatanna aynu eegno dhinaca iyo buurama deegaano badan oo dhulka soomaalida ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey ka curtay roobka guga kaasi oo maasheeyey deegaano door ah oo hore ay u saamaysay abaarisi xigtay oo sannadihii u dambeysay haysatay waxaana qaar ka mida meelaha roobku helay ay isu diyaarinayaan deegaanadaasi inay fashaan beerahoodii wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa xilli roobaadka iyo weliba sida looga faa'iidaysan karo ka waraystay ibraahim xaaji maxamed suldaan oo ah khabiir dhanka beeraha waxa weeye horta malaasinkan iminka aan gallay waa sidaad u sheegtay waa bilowgii guga roobkan iminkuna waa roobkii diraaceen waxa weeye innaga waxaa looga faa'iidaysan jiray ama habkii dalag ee innagu aan dehidaha u lahaynee xilligan aan isticmaali jirnay marka hore carrarogidda hore ee kaliisha dabayaaqadeeda iyo in badhayse arabakhiya la sii shido oo xilligan kolkaa iyadoo la shiday ay biqil noqoto si ay bisaylla xagaaga ugu hagaagto farsamada waxaad mooddaa hadda in la bedelay oo laga guuray hadda dhirtaan beeranaana siidharhkii hiddaha aanu lahayn ay aada u yaryihiin guud ahaan sidee looga faa'iidaystaa haddii aan dee isweydiinno waxa weeyaan ka faa'iidaysigu dee farsamada dalaga oo wax laga bedelo ayuu u baahanayaa roobka diraaceed ee iminka curtay waa imse bilood oo uu da-aa
horta roobku waa xaggaa loo malaasin kastaba roobu dii karaa laakiin waxa weeyaan diraacdu waa laba bilood waa bishaa iminka toddob ama sirmaweyde horeen ku jirno iyo bisha miicaadeed oo ka dambaysa isla gugii innagoo ku jirna haddana laba bilood oo xagaaya ayaa ku xiga oo ka horena waa xagaacadde ka dambena waa xagaamadoobe haddana waxaa ku xiga laba biloodoo karana lixdaa bilood waa xilliga guga malaasinka aan guga nidhaa oo lixdaa biloodoo kulayluhuna kor u kacsan yahay qoyaanka hawaduna aada u badan yahay iyo fooruhu markaa beeralayda wax beeraysaa ma geedgaabkay beerayaan mise xaruurkii kale dhaadheeraaya rabakadi waxa weeye horta labadaba beeristu waa ku sax beerista geedgaabku wuu inagu yaryahay laakiin malaasinkani wuxuu ku fiican yahay in la shiniyeeyey geedgaabka sida qamadiga heedda sarreenka dhirtaa beyniskaasi waxaa la yidhaha geedgaab geedaha hadhuurka arabikida kuwaasina waa geediheennii kale waaweynaabaa loo yaqaanaa waa isla biinis waxa weeye haa geedgaabku si fiican ayuu u baxayaa xilligan una fiican yahay in loo shaneeyo loo rido loo beero waanan ku buurinaynaa beeralayda beer roobaadka inay geedgaabka shaneeyayaan aad iyo aad baan ugu buurinaynaa beeralayda maxaa tala ahaan aada u jeedin lahayd ma in ay abuurka wakhtigan ay beerayaan uu noqdo kii saddex biloodka ahaa mise kii lix biloodka ahaa inay beertaan ayaad kula talin lahayd waxaan ku talinayaa horta labadaba waa la beeran karaa oo kaa kalena waa la beeran karaa ee lix biloodka geed gaabkuna xilligan waaba muhiim oo waa ka saddex biloodko waa kow isaga in xilligan la rido oo la beeraa oo geedgaabka la beeraa arabakidii dabaka dhaladii ee muddada yarayd haruur hadday tahay fintijka sarreenka heedda iyo qamadiga in la beero geedgaabkaasi malaasinkan geedgaabkaan ku telin lahaa in aad awoodda loo saaro wasaaradda beeraha ee somalilan waxay sheegtay inay horumarinayso beeraha guud ahaan la beerto somalilan ilaa sagaal kun oo qoysina ay beeraha u qodayaan see looga faa'iidaysan karaa ayaad is leedahay caawimada ay dowladdu siinayso ilaa sagaalka kun ee qoys
horta waa hadal wanaagsan waana loo baahnaa waa wixii loo igmaday wasaaradda horumarinta beeruhu inay kor u qaaddo wax soo saarka kor inay u qaaddo wax soo saarku wuxuu ku macnaysmayaa ee ugu muhiimsan sidaananuu qabo in horta kor loo qaado wacyiga dadka beerilayda oo farsamada dalag ay hadda ku sugan yihiin sidii kor wax cilmi uga salaysan farsamo dalagoo ka cilmiyaysan loo yar gaadhsiin lahaa wacyigelintaasoo lagu guulaysto iyo hogaaminta beeralayda ee wacyigooda kor loogu qaadayaa waa muhiim laba qodob baa jira kolka xilligan la rabo inay horumar la sameeyo beerahaabaan anugu qabaayon soo jeedinayaa waxa weeye inamadii kuliyadda ka baxay ee kuliyadaha ka baxay dee inta badan waxaan odhan lahaa laabtobyay beeraan beeralaydii masnada fadhidayna inta badan kadhidinoolay beertaa waa xaaladda wax soo saar een ku jirno markaa labadaa maskaxood xidhiidhintooda halkaa horumarin abaabuliya farsamo oo hab dalag oo luqad ku salaysan oo ereybixintiisa watoo hagaagsan oo cilmiyaysan oo la gaadhsiiyo beeralayda la sameeyo abaabul aad u badanna la sameeyo wayna fiican tahay sagaal kun oo beeraleya haddii wax lala qabanayo waa xaddi aada u weyn oo ku fillaan kara wax soo saar ahaan dalka waa kolka wadadeeda la maro
kaasi wuxuu ibraahim xaaji maxamed suldaan oo ah khabiir dhinaca beeraha oo aan ku waraysananay magaalada boorama waagaag dhegeystayaal waxaa sidoo kale waxaa waraysigaasi qaadayay oo waraysanayay waryahayaga xaashim sheekh cumar good oo magaalada boorama kula kulmay islamarkaana ka wareysanaya arrimahaasi ayuu falastiin maxay noo xigaa waa dhinacii ciyaaraha waxaana si wada jira ugu sheekaysan doona waryaheena nuur xasan nuur iyo maxamuud mascad
xalay ayaa waxaa dhacay kulamo xiise leh oo ka tirsanaa is-aragga labaad ee wareegga sideedda ee koobka kooxaha horyaallada yurub ciyaartii ugu xiisaha badnayd ayaa waxay dhex martay kooxaha barcelona iyo roma oo ku ciyaaray magaalada roma ee caasimadda dalka talyaaniga waxaana halkaasi ka soo baxay natiijo aanay filaynin dadka daawado ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan kuwa yurub kadib markii ay roomo dhigtay taariikh gashay ciyaaraha kubadda cagta ee yurub waxaa had waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascade mascade taariikhdaasi bal noo faahfaahaya sida ay wax u dhaceen maxaa ku dhacay barcelona xalay nuuro wixii ka dhacay gegida caanka olombic stadium ee magaalada rome waxay ahaayeen waxaan la filaynin islamarkaasina taageerayaasha iyo xataa ciyaartooyda labada dhinac aan u malaynayo in aanay sida in wax u dhacayaan aanay ogeyn waayo kooxda barcelona saddex gool ayay lahayd marka ay imaanaysa garoonkan wayna adkayd cid kasta oo ciyaaraha ka hadashaahay in ay saadaalin kartay in rooma ay badin kartay kulankan marka la eego awoodda labada kooxood iyo weliba kubadda lagu yaqaanay kooxda kubadda cagta barcelona laakiin waxaa mudan in run ahaantii la tilmaamo macallinka kooxda kubadda cagta ee roma in uu la yimid garoonka shax cajiiba taasina ay guusha kooxdan suuro gelisay marka waxaa la dhihi karaa ciyaarta labadan kooxood dhex martay waxaa kala adkaaday oo la kala ogaaday labada macalin in ay yihiin laba macalin oo marka laga hadlayo shaxda ciyaarta aada u kala sarreeya waana ciyaartii taasi lagu yaqaanay barcelona ha marka roma saddex goola lagu lahaa saddexda goolay soo magtay waa soo laabasho aanan caadi ahayn ciyaaraha sideeda waxyaabaha noocaas inay ka dhacaan layaab maaha mararka qaar oo waata la yidhaahdo banoonigu waa cadaan iyo madow laakiin mar kasta waxay ku xiran tahay nuurow shaxda hadba macalimiintu ay la soo galaan ciyaartoydu ciyaartoydu sideeda wixii lagu duubo ayay ku shaqeeyaan kooxda roma waxay garoonka ku soo gashay geeri iyo nolol waxba noogama dhexeeyaan haddii toddoba la ka dhaliyo iyo haddii saddexdiina laka ka soo badiyey waxba isuma keen doorayso marka waa inaan si kastoo tahaba goolashaan soo gudno halka barcelona ay lahayd saddexdan difaacda
waa yahay mascado waqtigana waa nagu yaryahay ka waran ciyaartii kale ee dhex martay manchester city iyo liverpool ciyaarta dhex martay labadan kooxood dabcan lugtii hore saddex eber baa lagaga soo badiyey kooxda manchester city gurigeeda markii ay timidna gool ayay dhaqso u heshay iyadoo islahayd waad ka iman kartaan qaybtii hore macalinka kooxda kubadda cagta guardiola iyo kooxdiisuba waxay dareemayeen dhexdhexaadiyaha ciyaartu inuu iyaga si ugu jiifay maadaama gool saxa uu ka diiday oo kooxdu ay rumaysneed inuu goolkaasi gool run ahaa sidoo kale fursado kale oo orayaal ahaana waxa uu yidhi arbiter uma jirto markay ciyaartu kambiyadii la marayna macalinka kooxda guardiola arrimaha dabca inuu ka doodana calaamada guduudan loo taagay oo garoonka ayaa laga saaray guardiola haddii aanu kursiga kaydka agtiisa joogin kooxda uu macalinka u yahay sideedii uma ciyaarto waa yahay caawana real madrid ayaa gurigeeda ku martigelinaysa yuventus kooxda kubadda cagta ee sevillana waxay la ciyaaraysaa pier munic la arki doona natiijada ka soo baxda ciyaarahaas mascadda waa mahadsan tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha naga inta
aanu intaasi ku dhaafna ciyaariheennu nuur xasan nuur iyo maxamuud mascade markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hal iyo laba shir waxaya maasaned falastiin aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa shala sheegay in madaxweynuhu leeyahay awoodda uu ku eriyo dembi baadhaha gaarka ee loo magacaabay inuu baadho xidhiirka ka dhexeeyey ololihiisii madaxtinimada iyo dalka ruushka saara hakabi sandres ayaa u sheegtay warfidayaasha in talo lagu siiyey in madaxweynuhu eryi karo dembi baadhaha gaarkaa mar ay wariyayaashu weydiiyeen awoodda madaxweynaha ee inuu beli eryi karo robert muller dhinaca kalena maraykanka ayaa salaasadii xulafadiisa la yeeshay wadatashi ku aadan suurtagalnimada fidinta tallaabo dhanka militariga arrintanoo daba socota dareenkii ka dhashay weerarkii u dambeeyey ee hubka kiimikada loo adeegsaday ee magaalo ay gacanta ku hayaan mucaaridka dalka syriya lagu qaaday ether nuret oo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka hadashay suurtagalnimada tallaabadan militari ayaa sheegtay waxaanu eegaynaa jawaabo isku dabaridan wax kasta oo ay jawaabtaasina way noqon kartaa mahadsanid shirwac markana waa heestii daraandar codka cabdihani xaashi
waa hagaaga dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weynaga wada hesheen heestaasi daraandar iyo weliba codka cabdihani xaashi guud ahaana idaacadda dowrana barnaamijka dhallinyarada maanta isu wada jira idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaani anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo idaacadda afarta galabnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
ildeeqay ildeeqay ildeeqay maanka dee